arrintaas ciribteeda waa mahdiyey markii dambena weliba waan majeersaday alla ilaah inaad noloshaadaba saas yeesho waayaan is-ereyey ibda yani waa arrintaa waa sii tamaniyey taasna marka sheekhu khibradiisa uga hadlay meeshaan iyadan waana qaacidadii hadday aan sheegayno sabarka sheekhulislaam ibnu taymiya waa ku soo qaatay sababta waxa dhibka adiga dadka ay kugu samaynayaan waa un dembi aad geysatay marka dembigii inaad ka toobo keento altawakulu cala allahi alla tala saarasho walaa tastacdimaa ha weynaysanina min xawaadidi alayaami dhacdooyinka maalmaha maalmaha dhacdooyinkooda shay-an waxba ha weynaysanina dhacdooyinka maalmaha aad ku arkaysaan yaysan idinla weynaanin fa kullu amrin arrin kasta oo yanqaridu baaba'aayo xaqiirun wax iska liito wa kullu kabiirin wax kastoo weyn laa yaduumu oo aan daa'im noqonaynin sagiirun waa yaryahay wa kullu amrin arrin kasto yanqadii oo go'aayana qasiirun waa mid gaaban way wantadiraa alfaraja farajna sugta faraj ilaahay ka sugta si kastoo adduunyada aad dhib ugu aragtaan maadaama dhib dhammaanaayo ou yahay wax yar waay faraj ilaahay ka sugta fa ina intidaara alfaraji farajka oo la sugtaa cibaadatun waay faraj in ilaahay laga sugto waa cibaado wacalliqaa rajaa'akumaa rajadiinnana waxaad ku xirtaan birabbikumaa ku xirta cid kale ha ku xihannina laa nabi walaa malak walaa axad rabbigiin rajadiinna ku xirta watawakala calayhi tala saarta fa ina atawakula calayhi sacaadatun tala saarashada ilaahay la tala saartaa waa liibaan alisticaanatu biducaa'i ducada oo la kaalmaysto wastaciinaa biducaa'i duco kaalmaysta waljaa ilayhi fi lba'saa'i ducada yanii waljaa ilayhi ducadaas magangala fi lba'saa'i dhibka dhexdiisa iyo wadaraa'i iyo xaaladda adag fa ina ducaa'a safiinatun ducadu waa doonow yidhi laa tacdibu aan daa'an aan noogaynin waa doon aan noogaynin wa xisbun xisbi waayo laa yuqlabu aan laga adkaanaynin wa jundun ciidan waayo laa yahrabu aan cararaynin qofka mu'minkaa ducada meel weynay ka joogtaa nacam wax sahlan ma aha nebiga calayh salatu slam iyo asxaabtiisa waxay ku guulaysan jireen duco iyo dadaal waana dadaali jireen inta badanna ducada ducada waa badi jireen qaswatu badrin waa ogtihiin ilaa marada ay ka dhacda nebiga inuu ducada u badiy id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum annii mumidukum bialfin min almalaa'ika waatuu ilaahi subxaana watacaala uu yihi xaalkooda isagoo ka sheekayna nacam waiyaakumaa an tastaxiilaa can haada almadhabi yidhi waiyaakumaa iska ilaaliyo yidhi an tastaxiilaa inaad mustaxiil u aragtaan amaad ka leexataanba can haada almadhabi madhabkan inaad ka eelataan aw tactaqidaa hayrahu ama waxaan arrinkaan ahayn inaad caqiidaysaan aw tatacallaqaa bisiwaahu ama waxaan alla ahayn aad ku xihantaan fatahlakaa marka aad halaagsantaan watakhsiraa aad khasaartaan addiina wadunya diin iyo adduunye wa rubamaa dacowtumaa inaad alla barisaanna waa laga yaabaa buu yidhi fii shayin ilaahay aad ku barisaan fanaalakumaa maca adducaa'i ducadaas maceeda inuu idin soo gaaraa dhici karto macaratun dhib halkaanna arrina uga sii digaa wuxuu leeyahay waxaa dhici karta inaad ducaysataan idinkoo ducaysta haddana inuu dhib idin soo gaaro see yeelaysaan marka ow amase wasalat ilaykumaa madaratun ama dhibo dhib inuu idin soo gaaro fasdaadaa xirsan cala adducaa'i fasdaadaa yani ziyaadsadoo yidhi xirsan dadaal cala adducaa'i lasii ducayso maxaa nabiga calayh salatu salaam wuxuu yidhi waa la ajiibayaa midkiin alla waa ajiibayaa maa lam yacjal haddaanu degdegin markaasuu wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhaha qad dacowtu qad dacowtu ilaahay baan baryey ilaahay baan baryey falam yustajab lii laygamana ajiibin waaba waxa maanic waayaba ducada kaa hor taagan in ducadaada la aqbala waxaa ah inaad degdegsato ducada soo ma jeedid marka wuxuu leeyahy marka taa iska ilaaliya xirsan cala adducaa'i wa ragbatan fi likhlaasi ikhlaaska oo lasii jeclaado lagu sii dadaalana ziyaadsada wa tadaruci walbukaa'i alla isu bihinbihinta iyo ooyinta ziyaadsada tadaruca waxaa weyaan ilaahay oo laysku dulleeyo laysu bihinbihiyo walidaalika ilaahi subxaana watacala wuxuu yidhi falowlaa id jaa'ahum ba'suna tadaracuu walaakin qasad quluubuhum wazayana lahum shaytaanu maa kaanuu yacmaluun waxaa lagu eedeeyey dad oo dhibaata ay ku dhacday aan ilaahay u tadarucaynin markaasuu ilah yidhi falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa baaskeenna kolkuu u yimid tadaracuu yacni hallaa tadaracuu maxay u tadaruci waayeen ilaahay isugu bihinbihin waayeen dhibka iyo waxa haysta waa laga qaadi lahaayeen marka tadarucu mar walba waa muhim ayb fa inamaa naalakumaa xasanulbasri ayaa waxaa ku dhacday taabiciga la yidhaahdo niman ayaa u yimaadeen markaasay waxay ka sheegteen xajaaj ibnu yuusuf dhibkiisa saanuu samaynayaa kan buu samaynaa kan buu samaynaa markaasuu wuxuu yidhi ina alxajaaja sayfun sayfun waa xajaaj wuxuu yidhi waa seefuu yidhi ilaahay idiin soo diray ilahay idinku ciqaabayo dembi aad geysateenaa la idinkugu salladay yidhi xajaajkan markaasuu wuxuu yidhi seefta ilaahay ama cadaabka ilaahay ha kaga horteginin uu yidhi marka bisuyuufikum idinka seefihiinna cadaabka ilaahay ha uga horteginina nacam ee cadaabka ilaahay waxaad uga hortagtaan uu yidhi tawba iyo tadaruc ilaahay toobadkeena u tadaruca xajaaj iibkiisa waa laydinka qaadaa markaas saasuu yidhi istikaana iyo tadaruc ku dadaali maxaa yeele marka horeba cuquubo wuxuu ku yimid cuquubo iyo fal annaga aan geysanno ku yimid uu yidhi marka cuquubada ilaahay ou keenana tawba unbaa lagu rafciyaa ma ahane haddaad si kale ku rafci istiraado ma ku rafcis mayso wuxuu yidhi marka fa inamaa naalakumaa min almadarati wixii idin soo gaaray oo dhib ah bimaa salafa min dunuubikumaa buu ku yimid wixii hor maray oo idinka oo dunuubtiinood geysateen buu ku yimid waktasabtumaahu aad kasbateen idinka oo min sayi acmaalikumaa acmaashiinna kuwooda xunxun ah wamaca daalika iyadoo sidaa ay tahay faaladii alhamakumaa ila adducaa'i allihii duco idinku ilhaamiyey wawafaqakumaa idin waafajiyey laabudda an yuxsina alcaaqibata lakumaa ciribta inuu idiin hagaajiyo umbaa jirta allihii duco idin waafajiyeyba ciribtiinna waa hagaajinaya marna idin dayaci maayo marka halkaan marka waxaa ku jirta ilaahay oo lagu kalsoonaado subxaanah watacaala waqad najaakumaa biducaa'ikumaa ducadiinnaan ilaahay wuxuu idinku kori wuxuu idinkaga koriyey cani ilkaiiri wax badan idinka idnan ogeyn baa ilaahay ducadiinna idinka koriyey wasarafa bihi cankumaa wuxuu idinkaga leexiyey min albalaa'i alkabiiri balo weyn iyo alla idinkaga koriyo shukru nicmati nicmadoo lagu shukriyo waidaa ancama calaykumaa rabbukumaa binicmatin rabbigiin hadduu midkiin nicmo ugu nicmeeyo hadduu nicmo idinkugu nicmeeyo rabbigiin fatalaqayaahaa nicmadaa ku qaata oo kula kulma bilikraami lahaa maamuusid aad maamuusaysaan wa shukri calayhaa shukrin aad nicmadaa ku shukrinaysaan shukriguna waa saddex nooc qalbiga lisaanka jawaarixda qalbiga waxaa weyaan ictiraa waxaa weyaan in nicmadaa loo ictiraafo allihii kugu nicmeeyey lisaankuna waxaa weyan in ilaahay carabka laga ammaano ammaan ilaahay jawaarixduna waxaa weyaan in nicmadaas loo adeegsado daacada ilaahay subxana wa tacaala hadday maal tahay ilaahay inuu ku siiyey inaad qalbiga gashato ilaahay inaad uga shukriso afka maalkaasna inaad ilaahay ku caabuddo saasaa lagaa rabaa maalka markaad dhashay alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah haddaad tiraahda maalkiina aad ku bixinayso xaqdarro iyo baatil iyo waxaan ilaahay uusan jeclayn dee nicmadii kuma aadan shukrinin shukrigu waa ka guda weyn yahay xamdiga xamdiga iyo shukriga marka dhinac laga fiiriya shukrigaa guda weyn marka la fiirinaya shukrigu meelaha uu ku tacalluqo waa qalbi waa lisaan waa jawaarix xamdigu afka loo ku tacalluqaa bis isaga wuxuu yidhi marka xamdiguna si kaleo isaguna u caamisan yahay walxadara marka wuxuu yidhi wajcalaahaa nicmadaa walmusaamaxata fiiha fatalaqayaahaa bilikraami lahaa washukri calayha walmusaamaxati fiiha iyado dhacdeeda musaamaxo lagu sameeyo wajcalaa yeela wajcalaahaa yeela nicmadaas cawnan kaalmo calaa daacatihi lagu kaalmayso wa sababan sabab licibaadatihi ilaa cibaadatihi yeela altaxdiiru min ihaanati nicam nicmooyinka oo la ihaanaysa iska digid la isaga digaayo walxadara alxadara war digniin digniinay saasuu leey nacam iqraa waa booridaa ku jirta lagu nasbiye waalxadara alxadara war digniin digniin qaata min an tuhiinaa inaad xaqirtaan ka digniin qaata nicmata rabbikumaa rabbigiin nicmadiisa inaad xaqirtaan ood liiddaan fatatrukakumaa markaa ay idinkaga fatatrukakumaa madmuumeyn ay idinkaga tagto oo ay idinkaga tagta nicmadaas marka idinkoo eedaysan watazuula cankumaa nicmada ay idinka zuusho mamquutayna idinkoo la idiin carooday ruwiya can nabiy sal l slam annahu qaal yaa caaisha caaisha axsinii jiwaara nicami illaahi nicmada alle derisnimadeeda wanaaji fa innahaa qalla maa zaalat can qowmin waxaa yar buu yidhi qowm inay ka zuusho facaadad ilayhim ay ku soo laabato xadiidkan marka dacfi baa ku sugan laakiin macnihiisa waa macno saxiixa sababto ilahi wuxuu yidhi lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid nicmada waxaa weyan haddii xaqdarro lagu sameeyo in lagu kaadiyo acbaar waa laga yaabaa laakiin haddii mar lagaa qaato say ku soo noqotaa waa inaad alla loo towbad keeno xaaladii hore layska bedelo in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim walidaalika waxaa weyaan tasfiyat alaxwaali culimmada waxay dhahaan tasfiyat alaxwaali tasfiyat alacmaali bitasfiyati alaxwaal dadka acmaashooda oo la saafi gareeyo yay ku xihan tahay axwaashooda oo saafi iyadana u noqoto ibnuljawsi raximah llahu tacaala kitaabkiisa la yidhaahdo sayd ulkhaadirka culimmadii hore wuxuu ka soo guurinaa qaarkood inay dhaheen man safaa sufiya lahu waman kadara kudira calayhi ninkii saafi gareeyo nicmada ilaahay siiye alle ku caabudo asna waa loo saafi garayna ninkii calow ka dhiga oo isku xumaan ku dhex qasana waa loo calwina isagana nacam xaaladiis ma hagaagayso laakiin dadku waxaa weye waxay rabaan annaga waxaan rabnaa inaan annaguna xaaladeenna camalkeennuna oo xun xaaladdiina inay fiicnaato oo sidii yacni zamankii cumar bnu lkhadaab oo kale inaan helnana waa rabnaa annagiina cadaaladdii kuma taagnin taasi marka waa hayhaata ilaahay waxba lama ah laakiin asbaabuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xiray waiyaakumaa wa iyaakumaa iska ilaaliya an tudgiyakuma anicmatu nicmada inay idin qooqiso fatuqasiraa can shukrihaa shukrigeeda aad ka gaabisaan aw tansayaa xaqahaa xaqeeda aad ilowdaan aw tadunnaa ama aad malaysaan annakumaa niltumaahaa bisacyikumaa ama aad malaysaan inaad nicmadiiba ku gaarteen dadaalkiinna khatar waa arrinkaa iska ilaaliya qaaruunaa saas yiri qaala innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii saas waxaa la ii siiyey anigu maalkan aan ku helay laba tafsiiraa ku jirta calaa cilmin cindii cilmi aniga aqoon aan xirfadaha iyo sida wax loo kasbada aan u leeyahay ayaan maalkan ku helay tafsiir kalena wuxuu leey calaa cilmin cindii cilmi aniga agtayda ah oo alle uu ogyahay igu siiyey ogaal yacnii ilaahay uu i ogyahay annii ahlun lahaa inaan aniga ahl oo igu siiyey marka waxaa weya si kastay ahaataba taas marka waa khatar nacam aw amase wasaltumaa ilayhaa inaad gaarteen biijtihaadikumaa dadaalkiina inaad ku gaarteen nacam qofaa waxaa laleeya taariikhdaada ka waran markaas wuxuu le anu saasaan soo qariibay kanaan yeele saa waa soo dadaale kaasaan soo sameeyey kanaan yeele waxaa laga yaabaa inaan la waafajininba ilaahay baa mahadle ilaahay intaas i waafajiyey inuu yidhaahdo inaan la waafajinin maanta dhan uu ka sheekeeyo dhibaatadii iyo uu soo maray nacam hadhowna macnihiisu marka muxuu dhacaan dhibkan aan soo maray aan ku helay waa nicmadan waxaasoo dhan marka waa miskiinnimo iyo jaahilnimo fatacuudu marka ay markaa noqoto ay kula soo laabato fatacuuda marka ay ahaato nam hiya iyadu niqmatan muudiyatan niqmo wax dhibayso ay noqoto wa baliyatan cadiimatan iyo balaayo weyn marka ay noqoto daacatu waliyi اlamri fi lmacruufi waliyulamarka in macruufka lagu adeeco ninka madaxda wacalaykumaa bidaacati man wallaahu allahu amrakumaa ogaada inaad adeecdaan qofka alla arrinkiina uu u dhiibay fii maa laa macsiyata fiihi waxaanay macsi dhexdiisa ahaanin lilaahi tacaala lagu caasinaa fa ina daacatahu daacadiisa min afdali maa tatamasakaani bihi wax aad ku dhegtaan wax ugu fiican weeyaan wa tactasimaani bihi aad qabsataan miman caadaakumaa dadka kan idinka colka idinla ah aad u adeegsataan faina daacatahu min afdali maa tatamasakaani bihi wa tactasimaani bihi miman caadaakuma waxa ugu fiicanood u qabsanaysaan waa qofka idinka idinla collaytamo cadamu alkhuruuji cala suldaani alcaadili suldaanka caadilka inaan lagu bixin halkan yani waxaa weeye suldaanka caadilka uu leeyahay maahane yani sidiisaba suldaanku ama caadil ha ahaado ama suldaanku jaa'ir ha ahaadee inaan suldaanka lagu bixin waa nacam hadda intuu muslim yahay isagoo muslim uu jaa'ir noqon karaa maogtahay isagoo muslim hadduu jaa'ir yahay oo jowr uu samaynayo maalkaagii qaadanayo oo adigii uu hadduu ku dilaayo oo maalkaagii uu qaadanaayo oo dadkii uu laynayo adiga weli wixii macruufa inaad ku adeecdo ayaa leedahay saa darteed marka waa tii xadiidkii oo ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ismac wa adec maqal oo adeeco yidhi calayka bisamci wadaaca samci iyo daaca korkaaga ah wa in akhada maalaka wajalada dahraka iyo maalkaaga hadduu doona ha kaa qaata dhabarka ha kaa tumo dulmi dhabarka asagoo kaa garaaca maalka qaadanasaaya satalqowna bacdii aharatan wa umuuran tunkiruunahaa nebigu wuxuu yidhi gadaashay waxaad arki doontaan sadbursi xoolihii dadweyneho gaar loo qaadanayo iyo arrin waxaad inkirtaan markaasay saxaabada waxay yidhahdeen maxaad nafaraysaa yaa rasuula allah markaasuu wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad yeeshaan sabra oo yacni xataa talqownii calaya alxawd intaad xawdka igala kulmaysaan iska sabra idinka waxaa laidinku leeyahay guta tiinan ilaahay weydiista mar kale asxaabtu waxay dhaheen dad uu nebigu ka hadlay rasuulka ilaahay miyaanan la dagaalamaynin kuwaas markaasuu wuxuu yidhi laa maya maa aqaamuu fiikum asalaa intay tukanayaan intay salaadda tukanayaan hala diririna yani intay muslimiin yihiin hala diririna waay macnaha marka macnuhu marka saas weeye maslaxada marka ku jirtaa maaha ninka madaxda in loo ixsaan falaaye waxaa weeyaan dadka ayaa loo ixsaan falaayo sida sheekhuba uu sheegi doono wa iyaakumaa iska ilaaliya watacriida u bambixid lilkhilaafi lahum madaxda in la khilaafo in loo bambaxo waalqiyaami calayhim iyo in loo istaago iyaga oo seef iyo wax lamida loogu faina hada fiihi lcaab faina haadakani waxaa yeele fiihi lcaطabu halaag ayaa ku sugan alcaajil ee degdeg iyo wlkhizyu alaajil iyo hoog dambe walow dafartumaa fii khilaafikumaa wanafadtumaa fiimaa xaawaltumaa lakaana dalika sababa halaakikumaa walow dafartumaa haddaad ku guulaysataan fii khilaafikumaa khilaafkiinaas dhexdiisa wanafadtumaa aad fulisaan fiimaa xaawaltumaa wax idinka aad damacdeen oo ah in dadkaas lala dirira madaxda hadday idiin fusho lakaana daalika sababa halaakikumaa arrintaa waa halaaggiinna sababteeda wa limaa taksibaanihi min alma'aasimi dunuubta aad kasbanaysaan darteed baad ugu halaagsamaysaan watuxdiaani cala annaasi waxaad dadka ku soo darinaysaan oo min alxawaadisi waalcadaa'imi waxyaabaha soo darinaya waxyaabaha waaweyn ah marka caqiidada ahlu sunnadana waaba ka mid bancan xaakimka muslimka ee jaa'irka ama caadilka ah inaan lagu bixin maxaa yeele fasaadka ka dhalanayo waa la zuulina haddii la yidhaha maanta maanta haddii xilka laga qaado waxaa weeyaan dadkaste gacmahoodii iyo afkoodii waa furmaa ummaddii isumatanisay noqonayaan cadowgoodii baa soo hawaysa karo ayagii baa isdilaaya halaag aan la xisaabi karin baa ku dhacaya soo ma garana taas weyan marka wax sharcigu uu fiirinayo marka mafsado weyn in marka maslaxa yar lagu riixaa ma aha laakiin macnaheedu maaha inaan xaqa loo sheegaynin markaas culimmada waxaa waajib ku ah inay xaqa u sheegaan dadka ku waaniyaan xaqii ay marka xaqabsashada ay ku waaniyaan hadduu asagu markaas culimmada laayo shuhado ah iyadu markaa afdalu jihaadin kelimatu xaqin cinda sulaanin jaa'ir marka wuxuu yidhi uma man sacaytumaa lahu haddaad nin xaakima ku baxdaanood jabhad ka mid noqotaan man sacaytumaa lahu qofka aad u sacyiinaysaan ood madaxtinimada u rabtaan wawaiqtumaa bihi aad ku kalsoontihiin ku kalsoonaateen laa yuqadimu shayan shay ka hormarin maayo calaa ihlaakikumaa inuu idinka idin halaajiyo waraaxati minkumaa inuu idinka raaxayso yani sheekh wuxuu ku le hadaad jabhad ku beerto maalan xaakim marka aan iska zuulinno si aan xukunka u qabsanna ay ku tashtaan haddaad adiga intaad ku beerto xaakimkiisaa lagu zuuliyo ninkii aad u sacyinayseen talada uu gacanta ku qabsado dadka ugu horeeya oo ka takhallusaa idinka waayla ogaada sababta waa shartiinna u ogyahay yacnii daahiyennimadiinna iyo habka aad u dhaqmaysaan iyo inaydnan dhaafaynin oo og yahay marnaba inaydnan dhaafaynin ilaa kii hore waxaa kula mucaamalteen kana kula mucaamaltamaa ma ogta sheekhu marka waxaa weyaan de culimmadii hore saan waaye aragnimona waaye awaaye aragnimona waa lahaayeen de dad cilmilena waa ahaayeen siyaasada sharcigaana aaday u yaqaaneen fainahu laa yamanu kama aamin noqonayo an tuxdisaa caleyhi inaad ku kicisaan maa axdadtumaa lahu waxaad isaga u kiciseen inaad isagana ku kicisaan kama aamin noqonayo walidaalika dadka afgembiga wax ku qabsada badanaa awal shay waxay ka bilaabaan dadkay afgembiga isla wadeyna ka bilaabaan marka ayagu ka takhallusaan kabacdi unbaa marka wax idiin hagaagaya inay aaminsan yihiin ayb watanhadaani bikayrihi inaad kayrkiis kula kacdaan kama anhadtumaa bihi saa isaga ula kacdeen luzuumu ljamaacati si ay eelaysaan marka faltizaaman laazimidku dadaala aacata faltazamaa wey faltazima aacata daaca laazima wamulaasamata aljamacati iyo jamaacada oo la laazimo faina sulطaana aljaa'ira aalima suldaanka jaa'irka oo daalimka ah arfaqu biاnnaasi dadka waa uga dhimrin badan yahay min alfitnati fitno waa uga roon yahay waindilaaqi اlaydi wاlalsinati gacmaha iyo carabka oo iska fakadana dadka gacmahooda iyo carabkoodaoo furmo waa uga fiican yahay hadalkaan fiiri marka nacam wuxuu leeyahy suldaanka jaa'irka ummadda waa uga naxariis badan yahay ummaddoo aan madax lahayn ummad aan madax lahayn oo carabkoodii iyo gacmahoodii ay iska furan tahay waa uga fiican yahay suldaankaas jaa'irka uga fiican u lehaxaqiiqana waa incam xaqiiqa caalamka meelo fara badanna ka jirto oo laga arkay waayo annaga laftirkeennana aan malmuus oo taabanayn oon arkayna bacdi naas waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan faa'iidooyin badan baa dhacay inay is yidhaahdaan nacam faa'iidooyin badanoo hadday dowlad jirto dowladdii hore ama dowlad un hadday jiri lahaydo jaa'ir iska ah aan la heli lahayn ayaa hadda ayaa ayaa ayaa la helay oo dadkii diintay barteen iyo waxaan yacnii xornimo oo iska mudlaqa iyo dhinaca kale haddaad fiiriso mafaasidda kaleoo timid mafaasiddaa weyn marka aad si u fiiriso nacam sababto a dhulkii waxaa weeyaan cadow isagu dowlad kuu ah oo boqolaal dowladoodu adiga cadow kugu sii akaalmaysanayo yaa adiga kugu soo socda nacam haddaadan adigu marka isaadan aruursanayn oo kooxiba ay meel joogto maalan waxaa weya waa kugu adag tahay inaad iska qabata amaad iska celisa nacam marka waxaa weyan taas haddii laakiin suldaan jaa'ira uu jiro waa kaaga baqayaa nacam uu kaaga cabsanaya maaha in jawrka la dhiiri gelinayo jawrka maaha in la dhiirigelinayo waxaa laga hadlaya waxaa waya sheekh hor oo ka hadlaayo fitnada dadka intay gacmahooda iyo iska ay ka furnaato fitnada ka imaanayso waa ka dhib badan tahay suldaan jaa'ira suldaanka jaa'irka waxaa laga hal meel inuu kugu dhibaateeyo kani laakiin inuu boqol meel kugu dhibaateeya dhici karta bacdinaas hadda waa aragteen marka dhulka oo iska ahaa yacnii gacantaha furan markay iska tahay nin kastaa meeshuu soo gaaro isbaaro dhigana soo maha nin kastaa meel allaala meeshuu soo gaaro isbaaro dhigana nacam baabuurka waxaa waxaa dhici karta in dhinacna isbaaro oo uga jira dhinac kalena mid kale si aad ka daran maa jira nacam ummaddii rucbi gudo waa ka cabsanayaan khaarij waa ka cabsanayaan wax dhibaatada yacni lagu jira fiirin ayb laakiin hadday dadku muntadamiin ay yihiin oo hoggaan ay leeyihiin hoggaankaas haba qaldanaado hadduu doono meelaha ku qaldanaado oo ay ka dambeeyaan calaalaqali kayaankooda waa looga cabsanaya jiritaanka hogaankaasaa looga baqaya nacam ayb marka taas sheekhu marka taas weeyaan waxa uu ka hadlaya kufsiga iyo yacni dhaca iyo boobka iyo xataa diintaan ku nabadgelaynin wuxuu leeyahy marka asabru cala sulطaani اljaa'ibi fain raabakumaa amrun arrin hadduu idin shaki geliyo miman wulliya calaykumaa dadkii idinka madaxda la idinkaga dhigay xaggooda ou idinka shaki geliyo ow wasalat minhu adiyatun ama dhib ou idinka soo gaaro ilaykumaa fasbiraa sabra wanqabidaa isku soo aruura wataxayalaa xeeladaysta lisarfi daalika kaagaas iska leexintiisa cankumaa aad iskaga leexisaan bilistinzaali tanaasul walixtimaali dulqaad wاlijmaali mujaamalo amiirka xaggiisii dhib baa kaaga yimi iska mujaamaley mujaamalo iyo yani dulqaad iyo inaad wax un uga tanaasusho dabcan macsi maaha haddii waxaa uga tanaazulaysa inaad macsi samayso maka hadlahay sheekh wailaa haddii kale haddaydaan intaa yeeli karin fakhruja can beladihi beledkiisa iskaga taga ilaa an tasluxa lakumaa jihatuhu ilaa uu idinka hagaagaya iskaga taga beledkiisa wtacuudu ila alixsaani ilaykumaa niyatuhu niyadiisa intay idinkula soo laabanayso ixsaan mar waxaa dhici karta dadka qaarkood haddaan fiirin ummadaha hadda danahooda unbay uga soo horjeestaan badanaa dadka madaxda waxaas waxaan arki jir waxaad arkaysaa ninkan maanta waa wasiir waa madax ninkaanuu la socdaa danta uu kaleeyahay hadduu ka waayo xagguu ka soo jeesanaa kooxuu samaysanaa see loo aaminaa marka ninkaas ka ninka hunguri iyo madaxtinimo keliya yacnii nin shalayna la jiray maantana uga soo horjeestay wasiirnimadii oo waayey darteed uga soo horjeeda maxaa laga aaminaa markaas wax la aamina maba galeen taasoo marka wuxuu rabaa inuu ummad ku fasaadiyo dadkii uu fitan iyo dhib uga dhex abuuro waiyaakumaa wakasrata atadallumi minhu waiyaakumaa iska ilaaliya wakasrata atadallumi dulmigiisa yacnii dulmigiisa sheegsheegidiisa minhu isaga xaggiisa inaad xaggiisa mar walba aad ka cabataan oo dulmigiisa sheegsheegtaan saanu noo dhibi kanuuna yeela waana dhibi waxaad hay badbadsanina iska aamus wa tacarudi lidikrihi sheegsheegidiisana iska ilaali inaad u banbaxdaan biqabiixin wax foolxun aa ku sheegtaan yu'saru canhu laga soo guuriyey wax xunoo laga soo guuriyey inaad ka sheegsheegtaanna iska ilaaliyo foolxun qofku marka wax xun uusan isaguba ogeyn inuu sheegsheekeeya ma aha laasiyama hadduu daaci yahay inuu yidhaha ninka madaxdaa waxaasuu sameeyaa kaasuu sameeyaa naago waxaas ku suubiyaa wax adiga aadan markhaati u keeni karin inaad masaajidka qadas iyo uga dhexadasho waa laga fiican yahay dadad iska bannaysanaya jir waxaas ma fiicna taa iyadan mana aha manhajka xaqa a'immaa dadka madaxdaa marka si loogu naseexeeyoy leeyihin ayuu see loogu naseexeeyaa haddii nin madaxa uu jiro qaladna lagu arko si siraa loogu naseexayna waa loo gelaa waa loo sheegaya marka nacam culummada marka waxaa la rabaa madaxdan inay u naseexayso dadweynaha inaysan ku kicinin madaxda oo madaxdii iyo dadweynihii inay culummada u dhexeeyaan walidaalika axaadiiaana ku soo aroortay oo ay ka mid tahay ninkii qof suldaana xaajo iyo nusxi u leh si sira ha ugu sheego nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam ibnu abi caasimaa werinaya kitaabu sunna ku werinaya faina dalika laa yaziidhu ilaa xanaqan haddaad maanta wax ka sheeg sheegtood caayiso ziyaadin maayo ilaa xanaqan dhib unbuu sii ziyaadina yacnii ilaa un wuxuu sii ziyaadinayaa ad adayg iyo buqdatan iyo caro fiikumaa uu idin caroodo haddaa wax ka sheegta nin madax dhib iyo ummaddii unbuu sii dhibayaa marwal waridan biidraarihi bikumaa iyo inuu ku raalli noqdo ku raaxaystaba dhibka uu idin dhibaayo idinka marka hadalkiina wuxuu idiin taraya male tarku munaafasati suldaani suldaanka in lala tartamo ka tegisteeda wabdaa bacda saddi haadihi alabwaabi albaabadan markaad iska dabooshaan kadib bilaaba cankumaa xaggiina albaabadan aad ka xirtaan kadib waxaad bilowdaan bitarki munaafasati man naafasakuma qofkii idinka idinla tartamo la tartankiisa ka tegiddeeda wa mudaalabati man daalabakumaa qofkii idinka idin jerinaayo jerintiisa ka taga ninka idinka xumaan idinla raadinaya idinkaan la raadinina fa innahu qad yabda'u bi hadihi almacaanii macaanidan inuu ku bilowdaa la arkaa man yactaqidu annahu laa man yactaqidu qof ictiqaadsan oo malaynaayo annahu laa yatawasalu minha ilaa maxduurin yacnii qof ictiqaadsan inuusan gaaraynin waxaan annahu laa yatawasalu minha ilaa maxduurin wax yacni xaaraama inuusan ka gaaraynin arrintan walaa yatashabbasu minha bimakruuhin shay makruuhana inuusan kula dhegaynin arrintan uma yufdii alamru ilaa maa laa yuriiduhu yacni waxuu ka wadaa waxaa iska ilaalisaan buu leenahay iska xirtaan markaad iska xirteen waxyaabahan aan soo sheegnay albaabkeeda ka gadaal waxaa iska ilaalisaan bitarki munaafasati man naafasakuma qofkii idinka idinla tartamo idinla tartamaayo inaad la tartamtaan iska ilaaliya hala tartami madaxtinimaa kula tartaminina wa mudaalabati man daalabakuma qofkii idinka idinla wax idinla soo raadsado xumaan hala raadsanina idinka maxaa yeeley arrintaa fainahu qad yabda'u bihadihi almacaanii macaanidan waxaa ku bilaaban karo oo wax ku bilaabi karo man yactaqidu annahu laa yatawasalu minha ilaa maxduurin qof isagu isdhahaayo shaygan xaaraan kuma gaarsiinayo qof isdhahaayo wax makruuhana arrintan kuguma dhejinayso qof isdhahaayo ayaa laga yaabaa inuu yahay qofkaasi idinla tartamayo markaa kadibna arrinta arrinka uu gaarsiiyo wax uusan rabin walaa yactamiduhu uma wuxuu yidhi uma yufdii inuu gaaro alamru arrinka ilaa maa laa yuriiduhu wuxuusan doonaynin walaa yactamiduhu uusan cuskanayninoo min mukhaalafati ra'iisi ah alladii yaqharu man naawa'ahu kaasoo ah qofkii khilaafo oo la yani collaytamo inuu qasbaayo ayb min mukhaalafati ra'iisi aladii yaqharu man naawa'ahu wayaqlibu man haalabahu cadaahu lana yacnii dagaalamayo qofkii la dagaalamo ama la collaytamo yacni arrinkii markii hore laysdhahayay xumaan xaaraan yacnii ma ahan yaa laga yaabaa marka dambe inuu gaaro munaafasadii inay gaarto nin amiiro qofkii khilaafo inuu markaa la dagaalamo dagaalkaas marka inuu dagaal isaguna xaggan kalena uu ka yimaado maxduurkii xaaraantii markaa lagu dhaco ayb markaasuu wuxuu yidhi alictizaalu fi lfitna wain ra'aytumaa haddaad aragtaan axaddan qof qad khaalafa khilaafay man wulliya calayhi qof madax loogaga dhigay qof khilaafa haddaad aragtaan ow qaama calaa man usnida amruhu ilayhi ama ku kacay qof arrintiisa loo dhiibay isaga falaa tardayaa ficlahu ficilkiisa ha ku raalli noqonina walqabidaa minhu ka soo aruursanaada wa akhliqaa calaa anfusikumaa alabwaaba albaabada ka xirta waqdacaa baynakumaa wa baynahu alasbaaba asbaabaha idinka isaga idiin dhexaysa gooya asbaabaha arrimahaas ku saabsan jara xataa tanjaliya alfitnatu ilaa ay fitnada ka faydanto watanqadiya almaxabatu yh haa watanqadiya almixnatu mixnadiina ay ka go'do saas yeela yacnii inta uu fidno wado albaabadiina idinku xirta nin haddaad aragtaa nin madaxa oo islaamnimadii aan ka bixin la dagaalsan oo madaxtinimada ku haysto oo waxa uu mujtamacaas muslimka uga dhex diriraa ay tahay keliya un inuu madaxtinimadaas helo albaabadiinna ka xirta baabkiisana hagelinina saasuu leeyahay maxaa yeele dadka muslimiinta markay kale yihiin dad madaxa iyo dad shacaba markay kale yihiin fidno in lagu kacsho maya ma aha azuhdu fi dunyaa wa iyaakumaa iska ilaaliya walistikhaara badsasho min adunyaa addunyada la badsado xudaamaha iyo dhaldhalaalkeeda wa calaykumaa bitawasuti fiiha waxaad ogaataan oad ku dadaashaan dhexdhexaysigeeda addunyada aad dhexdhexaysataan wacalaykumaa bitawasuti fiiha iyo walkafaafi asaalixi iyo walkafaafi ogaada yacnii calaykumaa waxaad ogaataan bilkafaafi wax idinku filan idinka asaalix ee hagaagsan alwaafiri ee yacnii dhammaystiran oo minhaa iyada ka mid a fa ina aljamca lahaa adduunyada ururinteeda walistikhaara minhaa badsashadeeda maca maa fiihi min ashughli bihaa lala qabo iyada maca maa fiihi waxa la jiro dhexdiisa oo min ashughli bihaa in lagu mashquulo adduunyadaas ah waashaqabi binnadari fiiha iyo rabsho adduunyada fiirfiirinteeda ah ah yasrifu wujuuha alxasadi ilaa saaxibiha nacam yasrifu wuxuu leexinayaa wujuuha alxasadi xaasidka wujuuhdiisa ilaa saaxibiha qofkii qofka adduunyada haysto usoo leexinayaa wadamaci ilaa jaamicihaa iyo damac midka adduunyadaa ururiyey oo damcaaya waalxanaqi cala almunfaridi biha midka adduunyadaa la gooni noqday nacayb iyo caro oo u qabo iyo usoo leexina dadka unbay ku nacsiinaysaa ya biاlistikaari minha maca maa fiihi lala qaba min ashuغli biha addunyada lagu mashquulo washaqabi iyo ku rabshayn biاnnadari fiiha addunyada fiirfiirinteedaoo laysku rabsheeyo shaqabada waa rabshada kullu dii nicmatin maxsuud ayuu marka nin kastooo nicmo u saaxiiba waa nin la xasdaayo fa suldaanu suldaanka yutamanaa waxaa la tamaninayaa an yadilla inuu simbirixdo zallatan simbirixasho yatasababu biha ilaa akhdi maa caduma fa suldaanu suldaanka dhan yatamanaa wuxuu tamaninayaa an yazilla qofku inuu simbirixdo zallatan simbirixasho yatasababu bihaa ou ku sababsanayo ilaa akhdi maa caduma waxa weyn fii nafsihi naftiisa ku weynaado oo min almaali maal ah maalan suldaanku wuxuu rabaa qofkii maal leh simbirixashow la gogoobana nacam si uu maalkaas uga qaado marka ninka maalka adduunyada ururina mar walba waa maxsuud ninkii nicmo haystaa waa nin uun la xasdaayo ninka madaxda ilow ku haaya u gaatamayaan waalfaasiqu faasiqu mursidun waa u dhakan yahay likhiyaanatihi intaasoo u khiyaani lahaa wakhtiyaalihi iyo sidoo u dili lahaa uga qaadan lahaa ayuu ugu gamban yahay waalsaalixu ninka saalixana daamun lahu waa eedaynaya eedow dusha uga tuuraya cala istiktaarihi minhu badsashada uu adduunyada badsaday buu ku eedaynaya waxtifaalihi iyo adduunyada yacnii ururinteeda soomacno ayb yakhaafu calayhi yukhaafu calayhi waxaa looga cabsadaa sadiiquhu xamiimuhu baa looga cabsadaa nacam wayubqiduhu min ajlihi akhuuhu walaalkii baana u carooda adduunyada darteeda shaqiiquhu baa u caroonaya in manacahu hadduu u diido lam yacdim laa'iman hadduu celiyo maalka uusan bixinin weyn maayo qof eedeeyo wain badalahu hadduu dhiibana lam yajid raadiyan ma helaayo raalli wax ku ah hadduu baxshana dadkii oo dhan raalli kama wada ahaanaya hadduu maalkii ceshtana waa la eedaynaya dadkii oo dhanna waa u dhakan yihiin marka aafaatu dunyaa buu marka u sheegaya waman rusiqa qofkii lagu arsuqo minkumaa labadiinna xaal uu ka mid yahay maalan maal falaa yajcal fi lusuuli maalkaas yuusan ka dhiganin usuul usuusha hadda waxuu ujeeda beeraha iyo hantida maguurtada iyo xagaas ujeeda yaanu yeelin ilaa aqalahu wax yar maaha hantida maguurtada wax yar ha ka qaato fa ina shaqabaha qawiilun rabshadeedu waa dheer tahay wasaaxibahaa daliilun saaxibkeedu waa daliil maxaa xadiidku waatuu ahaa nabiga calayh salatu salaam baa waxuu arkay guri ay yaamba yaamba ay taalo iyo aalatulxarfi aaladaha wax lagu beerto guri ay taalo arka markaasuu yidhi nabiga sal l slam guri ma soo gasho uu yidhi middaan guri sooma gasho ilaa qofkiisa waxay dhaxal siisaa dulli dulli bay dhaxal siisaa xadiidkaas marka macnaha laga wada waa maxay yaan beeraha la falanin miya ma ahan macnihiisaas xadiidka macnihiisa waxaa weeyaan waa qofkii uga mashquulo diinta wanaag beeraha qofkii diinta uga mashquulo dulli bay u keenayaan soo ma garanin bukhaari wuxuu isku xijiyey xadiidkaas iyo xadiid kale oo ahaa ninkii beer samaysto beertaas marka shimbirta waxay ka cunto ibnu sabiilka musaafirka waxuu ka cuno waxaasoo dhan ajaray u tahay axsanaadkiisaa loogu kabaa labadaas xadiisu isku xijiyey bukhaari baab lmusaaraca kitaabu lmusaaraca wuxuu ka wadaa marka ninkii xadiidka dambena wuxuu sheegayaa beeraha in la samaysta inay fiican tahay haddiiba ajar lagu helaayo moogtahay kii horena wuxuu ka hadlay in dulli laga dhaxlaayo waa ninkii ku mashquulo taasna marka sheekunba taas unba ujeeda isaguna wahiya laysat bimaalin cala alxaqiiqati sida xaqiiqadaana maal ma aha in takallaba cala aljihati caduwun meesha ay kugu taallo hadduu cadow qabsado xaala baynahu wa baynaha cadowgaas adiga iyo wuxuu kala teedayaa iyada wa in ixtaaja ila alintiqaali canha kasoo guurid oo kasoo guuro hadduu u baahdana tarakahaa waa ka tegaya ow taraka agtaraha ama badankeeda kasoo tegaya hantida maguurtada lama soo qaadan karo meesheedaa looga soo tegaya nacam laa yasiluka ilaa maa qudira laka soo gaari maayo ilaa wuxuu laguu qadaray ma ahna waxyaaraa ka dhiman maanta iska dhammaynayna insha allah tacala waman ixtaaja minkumaa qofkii u baahdo labadiinna idinka mida falyujuul fi alabi adduunyada qofkii u baahdo dalabka ha wanaajisto ha quruxsado fainahu laa yafuutuhu maa qudira lahu wixii loo qadaray ka tegi maayo walaa yudriku maa lam yuqadar lahu wax aan loo qadarinna yacnii haleeli maayo waqad dakara allahu tacaala alla wuxuu sheegay maa wacada bihi alcabdu saalixu addoonkii wanaagsanaa wuxuu ku waaniyey ibnahu wiilkiisa fii mili hada faqaala yaa bunaya inaha in taku midqaala xabatin min khardalin fatakun fii sakratin aw fi samaawaati aw fi lardi ya'ti biha allah inahaa in taku inahaa ama xasanaday u noqoneen ama inahaa waxay u laabanaysaa xasanadii sayi'adaba wax dhan waa u wada laabanayaan marka wuxuu leeyahy inahaa in taku hadday ahaato midqaala xabatin xabad wax la eg oo min khardalin geedka khardalka la yidhaha fatakun ay ahaato fii sakratin dhagax hoostiisa ow fi samaawaati ay ahaato ow fi lardi ay ahaato ya'ti bihi allah alla waa kii la imaanayo in allaha latiifun khabiir man ata suldaana iftatan halkaana wuxuu ka sheegaya qofkii suldaan usoo galgalo oo madaxda daba ordo inuu fidnoobaayo wejtani baa iska ilaaliyo lika dheeraada suxbata suldaani suldaanka suxbadiisa mastaطactumaa intaad awoodaan oo suldaanka yacnii ugelgelidiisa waa lagu fidnoobayaa wataxarayaa ka dhe ku dadaala albucda minhu ka fogaansho aad ka fogaataan ku dadaala ma amkanakuma intay suuragal idiin tahay fa ina albucda minhu ka cararidda fogaanshada laga fogaanayo afdalu min alcizi bilqurbi minhu afdalu waa ay ka fiican tahay min alcizi bilqurbi minhu min alcizi sharafta bilqurbi minhu isaga u dhowaanshadiisa sharafta lagu mutaysanaayo waxaa ka fiican ka fogaanshadaa ka fiican fa ina saaxiba suldaani khaa'ifun maxaa yeele suldaanka saaxibkiisu waa mid cabsanaayo laa ya'manu ma aamin aha wa khaa'inun weeyaan khaa'in oo laa yu'manu aan laga aamin ahayn wa musii'un weeyaan mid wax xumaynaayo in axsana ayb hadduu wanaag sameeyo yukhaafu minhu waa laga cabsanaya wa yukhaafu bisababihina waa looga cabsanaya sababka u sameeyena waa looga baqaya wayatahimuhu naasu dadku waa tuhmaysanayan min ajlihi suldaanka dartiis yaa lagu tuhmaysanaya allaala wuxuu sameeyey ninkan waa laga baqaya muxuu waxaan u samaynaa baa laleeyahay ayb in qaraba hadduu soo dhoweeyo fatana in qaraba suldaanku hadduu soo dhoweeyo qofkaas fatana waa fidnaynaya wain abcada hadduu fogeeyana axsana waa murugoonaya waa murjinaya yaxsuduka sadiiqu saaxiibka ayaa ku xasdaaya calaa ridaahu buu kugu xasdaya idaa radya hadduu raalli noqdo wayatabara'u minka waladuka waa kaa beri noqonayo wiilkaaga wawaaliduka waalidka idaa sakada hadduu caroodo wayakturu way badanayaan laa'imuuka kuwa ku eedaynaya idaa manaca hadduu diido hadduu wax diido eed baa dusha lagaaga tuuraya amau ninkan sabab u ahaa diidmada iyaa laleeyahay mar walba adaa ag fadhiya moogta wayaqilu shaakiruuka kuwa kugu shukrinayana waa yaryihiin nacam wayaqilu shaakiruuka kuwa kugu shukrinaayana way yaraanayeen idaa shabica hadduu dhergo fa haadihi xaalu salaamati macahu intaanoo dhan waa xaalu salaamati haddii laga nabadgalo nabadgelyada xaaladeeda waa macahu isaga maciisa walaa sabiila ila salaamati miman yatii miman ya'tii bacdahu nacam walaa sabiila jidna ma jiro ila salaamati salaamo lagu nabadgeliyo miman ya'tii bacdahu gadaashiis qofka u imaanayo nacam marka culimmadii salafka aaday uga hadli jireen dadka madaxdoo loo galgalo laga eg dhowaada iyo aad bay uga hadli jireen qofkii weliba waxay dhihi jireen man tacawada alwasaa'ida qofkii yacnii barkimaha salaadiinta u barto oo halkaas yacnii inuu galgalo oo fariisto u barto yacnii waxaa wajabat innasiixatu calayhi naseexa waajib ku noqonayso hadduusan naseexo sheegin marka hadduusan naseexaynin barkimahooda iyo fadhiyadoodana oo iska fadhiisto diintiisa waa loo cabsadaa musaaxabatu suldaani fi lmacruufi in lagula saaxiibo fain imtuxina axadukumaa midkiin haddii la imtixaano bisuxbatihi suldaan inuu la saaxiibo ow dacathu ilaa dalika daruuratun ama daruuro ay ugu yeerto falyataqallal min almaali waalxaal maalka iyo xaaladda uu ku noolaanaya ha yaraysto walaa yaktab cindahu axadan agtiisana yowsan qofna ku xamanin intuu qof ku xanta hadhow qofkii la qabanaa miskiinka walaa yuaalib cindahu basharan walaa yuaalib iyaanu dalbanin cindahu isaga agtiisa basharan qof qofna iyousan wax ku dalbanin oo qofkaas waxaabuu sameeyey waxaanbuu qabaa kanbuu naga qabaa yaanu dhihin walaa yacsi lahu fi lmacruufi amran macruufkana iyousan waxba kaga caasinin walaa yastanzilhu ilaa macsiyat illaahi tacaala yaanu u daadejinin macasi ilaahi subxaana watacaala fainahu yalubhu bimiliha isagoo kale ayuu dalbanaya wayasiiru cindahu min ahliha wayasiiru wuxuu ahaanaya cindahu agtiisana min ahliha buu ka mid noqonaya wain xadiya cindahu bimiliha iyadoo kale hadduu agtiisa ka helana fi daahiri faina nafsahu tamqatuhu fi lbaatini haddaad macsi ku adeecdana oo wax ku siiyana naftiisa waa ku necbantaha mar walba diinxumadaada uu meel ku ogyahay albucdu can dalabi ljaahi jaah iyo madaxtinimo la raaraadiyey in laga fogaado walaa yarqab axadukumaa midkiin yaanu damcin fii an yakuuna arfaca annaasi darajatan inuu ahaado dadka midka ugu darajo sarreeya wa atamahum ugu dhammaystirnaan badan jaahan xagga jaaha wa aclaahum mansilatan ugu darajo sarreeya faina tilka taadaasi xaalun xaalad iyo hab weeyaan laa yaslamu saaxibaha aanu nabadgelaynin qofkiisa wa darajatun laa yadbutu man ixtallahaa darajo qofkii dega laa yahbutu uusan sugnaanaynin man ixtallahaa qofkii dego khayru lumuuri alwasad umuuraha waxaa ugu fiican midda dhexe wa aslamu dabaqaati dabaqa midda ugu fiican nabadgelyo badan addabaqatu almutawasitatu midda dhexe waay laa tuhtadamu lama yacnii lama naco min dacatin yacnii lama ka tegis ahaan looma naco oo yacni lagama tagaan walaa turmaqu lama milicsado min rifcatin xag sarrayn xaggeedna looma milicsado ilaa qofka dhexdhexaadka ah sarrayn dheerna uma milicsanayo oo ninkan waa wada sarreeyaana lama dhahaayo laa tuhtadamu min dacatin yacnii qofkaani darajadiisana indhaha lagama laabaayo oo waa liitaana la dhihi maayo waman ciiba markaa wuxuu yidhi waman ciiba qofkii wamin caybi darajati اlculya wamin caybi darajati اlculyaa darajada sare ceebteeda waxaa ka mid a ana saaxibaha saaxibkeeda laa yarju lmasiida ziyaado ma rajaynayo meeshii sare ila ayuu joogaaye walaakinahu yakhaafu naqsa naqsi buu ka cabsanayaa wadarajatu lwusطaa darajada hoose dhexese yarju liziyaada qofkeeda ziyaadou rajaynaya wa baynaha wa bayna almakhaawifi xijaabu iyada iyo cabsidana xijaabaa u dhexeeya oo meel hoosena ma taagnid adiga fajcalaa bayna aydiikumaa hortiinna waxaad ka yeeshaan darajatan darajo yashtaqilu biha alxasuudu cankumaa qofka xaasidka oo idinkaga mashquulaayo wayarjuha asidiiqu lakumaa saaxiibkana uu idiin rajaynayo midda dhexena waay laa tatlub alimaara madaxtinimaha weydiinin walaa yatlub axadukumaa midkiin yaanu dalbanin wilaayatan madaxtinimo faina dalabahaa shaynun maxaa yeele madaxtinimada dalbashadeeda ceeb waay wa tarkuhaa liman duciya ilayha ka tegisteeda qofkii loogu yeerana zaynun qurux waay faman imtixina bihaa qofkii lagu imtixaano minkumaa idinka idinka mida faltakun xaaluhu fii nafsihi xaaladdiisa ha ahaata naftiisa dhexdeeda arfaca min an tuxdita fiihi ba'wan mid ka sarrayn badan inay ku soo darriso ay ku keento ba'wan faanfaan ow amase yubdiya bihaa oo ay ku muujiso iyada zahwan yacnii iyada sababteeda inuu ugu soo muuqdo markaas zahwan yacni qurux iyo dhaldhalaal zahwigu waa xusnu lmandar walyaclam ha ogaado ana alwilaayata wilaaya madaxtinimada laa tasiiduhu rifcatan sarrayn u kordhin mayso walaakinahaa fitnatun wa mixnatun weeyaan fitno iyo mixnad wa annahu mucaradun liaxadi amrayni laba arrin bowna halis u yahay imaa an yuczala in laga casilo fayacuudu ilaa xaalatihi habkii xaaladiisa hore oo u soo laabto ow yusii'a ama ou xumeeyo istidaamata wilaayatihi madaxtinimadiisa daa'imitaankeeda fayaqbuxa dikruhu war xun oo ka haro inuu isagoo fiican inta laga casilo ou ka tago xaaladiisa hore oo ku soo laabto rifco male marka ama inuu intuu daa'imo kusii dhega baasha hadhow ou xumaan sameeyo hadhowna magac xun ou ka haro wayafqul wisruhu dembigiisana ou cuslaado wa in istawad cindahu wilaayatuhu wa casluhu hadday iskula sinnaato madaxtinimadiisa iyo casilaaddiisana kaana jadiiran an yastadiima alcamal wuxuu ku habboon yahay inuu camal laasimo fayabluga alamal yididiiladii uu gaaro ow yuczala liixsaanihi ama ixsaankiisa dartiisba loo casilo falaa yaxudu dalika min makaanihi darajadiisii markaa ka hoos mari maayo una ka hoos marin aliqlaalu min almisaaxi kaftankoo la yaraysto wa aqillaha yaraysta mumaasaxata alikhwaani walaalaha la kaftankooda wa mulaabasatihim iyo dheehooda wa mulaabasatahum iska ilaaliya dheehitaankooda waalmutaabacata fi listirsaali iyo walmutaabacata raacid iyaga lagu raaco walmutaabacata raacid macahu iyaga lagu raaco fi listirsaali sii deynta istirsaal qofka in laysu laalaadiyo oo qofka yacnii inta laysku jilciyo laysku sii daayo ha isku sii daynin dadkuu ka wadaa marka faina alacdaa'a akaru miman haadihi sifatuhu faina alacdaa'a cadowgu yidhi faina alacdaa'a cadowgu akaru waa ku badan yahay miman dad haadihi kan sifatuhu ay tahay acdaa'du kuwaanoo kale ay u badan yihiin ku yidhi dad nin kula kaftamaayo haddana cadow kugu ah wa qalla man yucaadiika waxaa yaruu yidhi mid kula collaytamaayo miman laa yacrifka oo aan ku aqoonin walaa tacrifhu adigana aadan aqoonin nin aydan is-aqoonin maba kula collaytamaayo adiga nin aydan aqoonba isu lahayn laakiin ninka kula collaytamaayo dhibkaaga u taagan waa ninku yaqaano wa marka wuxuu leeyahy ninka ku yaqaana de kaftankiisa ha iska badinin fahaada aladii yajibu an tamtailaahu fahaada kan alladii kii weyaan yejibu oo waajibaya an tamtailaahu inaad fartoonaataan wataltasimaahu aad laasimtaan walaa tatrukaahu ha ka teginina licaradin adduunya darteed walaa liwajhi amacin damac wejigiisna hauga teginina farubamaa carada wajhu amrin yaruuqu farubamaa waxaa la arkaa carada wajhu amrin arrin wejkiis inuu soo muuqdo arrinkaas oo yaruuqu sarreeyo fayastazilla cani alxaqaa'iqi marka uu ka sambiriirxdo bikayri taxqiiqin hubsasho la'aan arrin yacnii sarreeyo inuu soo adduunyaha inuu soo muuqdaa la arkaa qofka uu simbirrixdo taxqiiq la'aan markaa uu markaa dhow xaqaaqida uu ka simbirrixdo nacam ayb wa aakhiruhu aakhirkiisana yudhiru min suu'i alcaaqibati ayuu muujinayaa caaqiba xumo nacam ama wa aakhiruhu aakhirkiisa yadharu wuu daahirayaayo wuu muuqanayaa min suu'i alcaaqibati wuu u muuqanayaa cirib xun maa yuujibu min suu'i alcaaqibati cirib xumada darteed maa yuujibu ayuu muujinayaa wax uu keenaayo annadama shallaay xaysu laa yanfac meel shallaay aanay waxba taraynin wayatamanaa lahu talaafiya wayatamanaa lahu ou tamanina atalaafi yacnii falaa yumkinu atalaaqi inay taha suurtagal cibaaradan wayatamanaa lahu talaafi iyo madaahaysta inuu marka shallaynaayo meel aysan shallaay wax ka taraynin waxaa marka markaana uu rabo gaaritaan inuu ujeedo nacam yaa dhici karto oo uu markaas gaaro min alfaa'ida wayatamanaa lahu talaafi gaaritaan wixii uu soo qabto uu isgaaro falaa yumkinu gaaritaankii marka aanu suuroobayn wasiyatu luqmaan libnihi buu ku gebagabaynaa fain faqadtumaa haddaad weysaan wasiyatii haadihi dardaarankaygaan dardaarankan aan idiin qoraan idiin sheegaya haddaad weysaan wanasiitumaa macnaahaa macnaheeda aad ilowdaan facalaykumaa ogaada bimaa dakara allahu tacaala wuxuu ilaahay sheegay fii wasiyati luqmaan luqmaan dardaarankiisa libnihi oo u dardaaramay waxa uu ku sheegay faina fiiha jimaaca alkhayri faina fiiha waxaa ku sugan jimaaca alkhayri khayrka oo dhan baa ku urursan wahiya yaa bunaya aqimi الصalaata wأmur biاlmacruufi wanha can اlmunkari wاصbir calى ma asaabak ina dalika min casmi اlumuur walaa tusacir khadaka linnaasi dadka haka dadbin dhabankaaga dadka haka dadbin walaa tamshi fi اlardi maraxa dhulkana kibir ha ku soconin ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur waqsid fii mashika socodkaaga dhexdhexayso waqdud min sawtika codkaaga raarici ina ankara alaswaati lasawt اlxamiir tan ogaada buu yidhi wa innii anigana la uusiikumaa waa idinla dardaarmayaa wa aclamu waanan ogahay annii lan uqniya cankumaa min allaahi shay-a anigu inaanan ilaahay xaggiisa waxba idinkaga taraynin alla xaggiisa waxba idinkaga mataraayo waa uun idinla dardaarmayaa in ilxukmu ila lilah calayhi tawakaltu wacalayhi falyatawakkal ilmutawakkiluun wahuwa xasbunaa wanicma alwakiil dardaarankii intaanu ku dhammaaday wabilaahi towfiiq sala allah wslam calaa nabiyina muxamadi waaalihi w saxbi ajmaciin